Maarayaha guud ee shirkadda Najaf Petroleum Yaxye Raage Cabdi ayaa ka hadlay adeegyada ballaaran ee ay shirkaddaasi bulshada siiso isagoo xusay in Najaf Petroleum ay tahay shirkad hormuud ka ah sahayda shidaalka iyo adeegyada kale ee la xiriira tamarta taas oo ay gaadhsiiso gudaha magaalada Kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada maareeyaha oo hadlaya ayaa sheegay in shirkaddu shaqayso muddo ka badan shan iyo toban sano oo isagoo tilmaamay inay horumar ballaaran ku tallaabsadeen waxa uuna sidoo kale xusay inay xakameeyeen badqabka shidaalka si ayna waxyeelo uga dhalan yaxye raage maareeyaha guud ee shirkadda najax petroleum oo warbaahinta la hadlay ayaa haddaba si faah-faahsan uga warbixiyay adeegyada ay shirkaddaasi bixiso halkani waxa weeyaan rugta weyn ee shirkadda najax petroleum ee kismaayo ee waxaan hadda howlgallaa oo si toosa magaalada ugu adeegnay shidaal tankara inaan keenno ama shidaal nadiifa muddo ka badan shan iyo toban sano ama dhan shan iyo toban sano kaydku isagu wuxuu aas-aasan yahuu samaysan yahay bilowgiisii hore ilaa labaatan sano ka hor runtii haddaan ku horumaro meesha uu kaydku ku yaallo ama mawqaca uu kayd ku dhaco ma aha meel oo shidaal ku habboonaan lahayd laakiin duruuftii waxaa sababtay dowladnimo la-aanta ahayd ayaa sababtay in nin waliba booskii uu isagu halahaa uun uu ku samaysto dee wixii adeeguu rabay horumar fiican baan samaynay annaga ka tiim ahaan najax ahaan ilaan dowlad annagu ma noqon karna tiim waxaan nahay shacaba ama ganacsato ah dowlad ma nihin tiimkanagaasi runtii waan dadaalay kaydkani wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood buu u kala xidhan yahay qaybtana hadda ku jirno waa qaybta badroolka ama ama ama ama ama ama baaziinka loo yaqaano runtii waan ka dadaallo sidan aan u xidhnay derbi adagoo shub ahoo dhulka hoosta ku jiraan u samaynay si haddii uu khatar timaado oo shidaal ku daato oo kale ama taangiyada mid ka mid a wax noqdo godkan loogu yimaado isagoo shidaalku ku jiro godkaasaan markaa god dheer baan qodnay oo taqriiban afar shan mitir kor hoos jira shubkaana waan ku xidhnay waxaasoo il waxay dadaal inaan xakamayno maadaama waxaani batrool yahay oo khatartiisu badan tahay ayaan saa u samaynay waxaa kaloo mar walbooda dhex yaalla dabdamisyadaasi waxaasi waa dabdamisyo way ka dhex buuxaan kaydka dhexdiisa dabdamisyadaasi maxay ahayd toy waad aragtaan sidaasaan u xayirnay qaybtan batroolka qof ma soo galo waxaa looga soo degaa jaranjarta jaranjartaasaana lagaga baxaa gaadiidna ma soo galo wax kaloo noolihina ma soo galo waa meel xayiran oo aada u ilaashan qaybi waa taas qayb waa diiselkaas waa qaybtaa kale dhinaca kale u xidhan waa diisel ama waa naafto iyadana wataas iyaduna seeday u ilaashan tahay waxaa qaybta saddexaada qaybta gaadiidka laga raray ay dadku joogaan ayaa iyadana qaybta saddexaada markaa qaybtaasaa in iyo awdba shidaalka lagaga keenaa oo banaanka ayaa lagasoo lagaga soo shubaa banaankaana looga saaraa lama soo galo meelaha ay shidaalku ku jiro lama soo galo sidaas ayaan u dadaalay annagu dhinaca maaragtay shidaalka inaan xakamayno iyo inaan assessment garayno intanada yareeda dhulka aydan lahayn ka ganacsi ahaan inaan assessment garayno oon qayqaybino oon diyaarino oon kala xirxidhno qaybta labaad ee adeegga muhiimka ee bulshada u hayno muddadaa shan iyo tobanka sanaa waxaan u keennaa naafto nadiifa iyo badrool nadiifa